saameyn xoogan ayuu ku yeeshay shacabka labada dal xayiraadii horey dowladda kenya ay u saartay diyaaradihii u kala gooshi jiray soomaaliya iyo kenya kaasoo dhowaan dib loo qaaday qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ayaa u arkay in arrimaha diblomaasiyadda ee labada dal haddii aanan xal laga gaarin ay muuqanayso in mar kale caqabadahaasi ay soo noqon karaan islamarkaana ay saameyn ku yeelan karaan shacabka labada dal sida uu warbixintan ku eegayo wariyaha v o eda ee muqdisho cabdicasiis barrow xiriirka dhinaca diblomaasiyadda ee kenya iyo soomaaliya ma ahayn mid sal adag ku taagnaa sannadihii dambe labada dowladood uu ka dhexeeya muran dhinaca sohdinta badda ah dhowr jeer ayay iskhilaafeen iyadoo ugu dambayna ay kala qaateen safiiradii iyo diblomaasiyiintii u kala joogay muqdisho iyo nairobi laakiin waxay xaaladdu noqotay mid saamaysay shacabka markii dowladda kenya ay xayiraad ku soo rogtay duulimaadyadii u kala gooshaya labada waddan oo in muddo ah uu hakad ku jiray balse dhowaan dib loo furay qaar ka mid a aqoon-yahanka soomaalida ayaa u arkay in saameyn adag ay ka dhalatay khilaafaadka soo jiitamay loona baahan yahay in madaxda labada waddan ay xal ka gaaraan hase ahaatee duulimaadyadu ay ahaayeen kuwa ugu saameynta weyneyd sida uu qabo axmed cabdi haadi oo ah bare wax ka dhiga mid ka mid a jaamacadaha muqdisho saad la socoto xiriirka ka dhexeeya soomaalida iyo iyo kenyaatiga ama labada dal wuxuu ku lug leeyahay ganacsi kadib burburkii soomaaliya sidoo kale dadka soomaaliya daneeya ee hay-adaha samafalka ka shaqeeya iyo qaramada midoobey xafiisyadooda kenya ayay ku yaalaan siyaasiyiinta soomaalidu meesha ay ku nastaan oo siyaasadda kasoo karkarayaan waa dalka kenya soomaali ganacsi weyn ka sameysay oo amniga dalka ayagoo ka faa-iidaya ayaa jirto oo hadda ganacsigii dalka saameyn weyn ku leh saad la socoto dadkaasoo dhan markaa si joogto ah oo maalinla ah ayay u safri jireen socdaalka ka dhexeeya labada dalla laba dal oo daris oo kale maahane inay isku dhex yaalaan ayaad moodeysay dadaa waxay ku doodaan muqdisho iyo nairobi safarada maalin kasta looga kala gooshay inay lamid yihiin dal gudihio kale in loo kala gooshayo inkastoo hadda duulimaadyadu ay caadi ku soo laabteen diyaaraduhuna ay si maalinlaha ugu kala gooshaan soomaaliya iyo kenya waxay aqoon-yahanka soomaalida u arkaan in xayirnaanshihii jira ay yeesheen saameyn muuqata oo ganacsi haddana waxay falanqeeyayaashu u arkaan in haddii aysan madaxda labada dal gaarin isfahan kal furan in mar kale ay suuragal tahay in xiriirku uu joogsado sida ay qabto kaafiya naaleeya oo ka mid ah aqoon-yahanka ku nool magaalada muqdisho xiritaanka diyaaradaha kenya iyo soomaaliya dad badan bay saameysay ganacsatada aada bay u saameysay waxay kaloo saameysay dad badan baa caafimaad u aada kenya ayagana sidoo kaleeto way saameysay dadka soomaalida waa meeshii wadanka ugu safarada badan yihiin kenya marka way saameysay kenyaankana way saameysay soomaalidana way saameysay xag dhaqaale aada bay u saameysay labada dadweyneba weliba dadka ganacsatada ah way saameysay marka waxaan dhihi karnaa rajada furitaanka diyaaradaha inay noqon karto in weli aysan jirin hubnaansho ama kalsooni buuxdo la dhihi karo way furnaan doontaa waayo caqabadihii taagnaa ilaa hadda dadweynuhu muuga meeshay ku dhammaadeen iyo meeshii lagu xaliyey intii duulimaadyadii tooska ahayd ee muqdisho iyo nairobi ay xayirnaayeen waxay dadka u kala socdaala labada dal ku qaadan jirtay inay ka wareegaan dhinaca itoobiya iyo uganda oo waqti dheer ku qaadan jiray waxaana taasi ku bixi jiray qarashaad dheyri ah oo saameyn ku lahaa socotada inay xiranto jidkaasi caqabad weyn ayuu dadku keenay itoobiya laga wareegi jiray dhaqaalo kale ayaa kusii bixi jiray marka guul weyn ayay u tahay in horta diyaaradihii tooskaha lasoo celiyo muqdisho iyo nairobi iyo dalka qeybiisa kale u kala gooshayay sidoo kalena in safaaradihii dib loo furo ayadan de waxay sahlaysaa wadooyinkiis diblomaasiyadeed ee labada dowladood ay ku xiriirayeen soomaaliya iyo kenya oo ah laba dal oo ku yaala bariga afrika waxaa ka dhexeeya xuduud dheer waxaana sidoo kale ka dhex taagan muran dhinaca soodinta badda ah oo ay dacwadiisu dhagaysatay maxkamadda cadaaladda adduunka xilli kenya ay qaadacday inay ka qayb gasho karmaqalka kiiskaasi oo dhowr jeer horay dib loogu dhigay codsi dhankeeda ka yimid hase ahaatee ay mar kale doonaysay dalab ah in dib loogu dhigo kaasi oo aan suuro gelin waxayna kenya ka mid tahay dalalka afrika oo ay ganacsatada soomaaliyeed maalgashi xoogan ku samaysteen cabdicasiis barrow v o a muqdisho